wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in afarlaatankii saac ee lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex maray deegaanada xanan buure iyo sidoo kaleeto qalalan qaalle laba maleeshiya beelood oo iska soo horjeeda dagaaladaasi waxaa ku dhintay wasiirkii hore ee galmudug ee shaqada iyo shaqaalaha ee maamulkii axmed ducaale geela xaaf allaha u naxariistee dahar shidane wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba warkan kasoo diray halkaasi xaaladda deegaanada qalanqalle iyo xanan buurre ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib isku dhac shalay iyo maantay ka dhacay deegaanka oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan isku dhacyada ka dhacay deegaanada qalanqalle iyo xanan buure ayaa waxa ay sababeen dhimashada wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka galmudug xukuumaddii madaxweyne xaaf daahir shidane cabdi oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ku howlan dhexdhexaadinta labada dhinac waxaana dhaawac halisa oo gaaray uu ugu geeriyooday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa sidoo kale jira dhaawacyo sideed kale oo ka tirsanaa dhinacyadii dirirtu ay ka dhexoognayd cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowlad goboleedka galmudug ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta dirirta oogan
waa mahadsan tahay cabdiwaaxidow waxaan rabaa inaan marka hore aan ku bilaabo tacsi aan u dirayo dhammaan wax allaale maaragtay khasaarihii meeshaas ka dhashay iyo dadkii ku naf waayey run ahaantii waxaan rabaa inaan tacsi aan u diro wasiirkii hore ee shaqada iyo shaqaalaha wasiir daahir allaha u naxariisto dhammaan eheladii iyo qaraabadii oo ka geeriyooday iyo maaragtay maamulka galmudug iyo shacabka dowlad goboleedka galmudug arrinta uu u dhintay ee ahayd islaax bayn annaas waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay aan raaciyo baaq aan u jeedinayo dhinacyada oo runtii hadday ahaan lahayd waxgaradka labada dhinac dhammaan ururada bulshada rayidka in si shuruud la-aanah in siisadaas loo xakameeyo aysan mar dambe aysan maaragtay aysan colaadaas aysan sii socon deegaanada xanan buure iyo qalanqalle dhammaanna wax allaala wixii dhacana miiska wadahadalka lagu dhameeyo arrintaasna runtii mas-uuliyadda la iska saaro
macalin sugaal cali uguuleed oo ka mid a culimaa u diinka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa dagaalka ku sifeeyey nasiib darro
waxaan u tacsiyeynayaa shacab ku dhintay madax iyo shacab baan u tacsiyeynayaa waxaan leeyahay inta ku dhibantan allah naxariisto dad muslimiin oo shaydaan su diray ahaayeen ilaahna u dambi dhaafo intaa ku dhaawacantana ilahi ha boogadhayo intaas kadib anoo ku hadlayo culamaa udiinka galmudug oo idin gaar ahaan waqooyiga galgaduud waxaan u baaqaynaa dagaalkaas nasiib darrada ah oo jahanamada ah oo cadaabka ah oo wax alla wuxuu uu yahay aan la aqoon oo wax alla waxa loo dagaalamaya aan la aqoon in la joojiyo oo ilaahay laga boqo dagaalkaas wuu soona noqday in badan baa xal laga gaaray in badan baa mag iyo waxa weeye iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo nabadba laga laga laga gaaray waxaad moodaa soomaalidu markii boog la dhayaba haddana inay boogtii waxa weye haddana fasinayaan waxaan leenahay ilaahay ka baqa dagaalkaas walaala dadka walaalaha ku dhex maraya deegaankaas xanan buure iyo qalanqalle ha la joojiyo soomaali meela joogtaana waxaan leeyahay dadka reer galmudug oo dhan inay dagaalkaas ku baxaan ciidamada kooyana tan ay ugu horeeyaan alxamdulilah waxaan maqlay dagaalkii in ciidamadu soo gaaray oo la joojiyey laakiin waxaan rabnaa meeshaas xal deg dega in laga gaaro deganaanshaha xaaladda deegaanka ayaa timid ka gadaal markii ciidamada qeybta kow iyo labaatanaad ay ku guulaysteen joojinta dirirta labada dhinac hase ahaatee weli waxaa goobihii lagu dagaalamay ku sugan maleeshiyaadkii colaaddu ay ka dhex taagnayd deegaanada xanan buure iyo qalanqalle ayaa hoostaga degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana degmada ka socda dadaalo lagu doonayo sidii loo dhammayn lahaa xaaladda sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada cabudwaaq muxiyadiin cabdi geele shalay walaale waxaa ka dhacay meeshan la yidhaahdo xanan buure iyo qalanqalle dagaal beeleed oo maxaan ku yidhahdaa khasaaro naf iyo dhaawacba leh dagaalkaasu marka wuxuu soo gaaray ilaa xalay salaadii maqrib buu soo gaaray hadda xaaladdu aad bay u degan tahay deegaanadii uu dagaalku ka dhacay waxaana ku baxay oo hadda jooga ciidamada dowladda federaalka koob iyo labaatanaad ayaa jooga xaaladdu aad bay u fiican tahay ogaalkaaga dagaalka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu geystay dagaalka khasaaro waa jira laakiin hadda khasaare aan dhihi karno waa intaasaa dhimatay intaasaa dhaawaca ma jiro mana rabno inaan ka hor dhacno waxaa ku mashquulsan an arrintaas dadkii macnaha nabadayntii iyo iyo waxaa ku mashquulsan iyo maamulka maxaan ku irahdaa dowladda federaalka iyo ciidamada galmudug marka ka hor dhici mayno arrintaas laakiin khasaare wuu jiraa waxaa aad macnaha meesha haddana uga sii dhacay oo dab xoog leh oo asaguna maxaan ku iraha rasaastii laisku wadaagsanayay uu sababay dabkaasoo xalay soo gaaray xilli dambe soo gaaray oo maxaan ku irahda dabintiisii asaguna uu wakti qaatay marka arrintaasuna way jirtaa degmada iyo mas-uuliyiinteeda iyo waxgaradkuba doorka ay ku leeyihiin dhexdhexaadinta hadda socota intay la egtaa
walaala dhexdhexaadintu maamulka degmada waa run waxay degmooyinkan hoos tagaan degmada caawadaqayay hoos tagaan aad baana maxaan ku irahdaa aan uga qayb qaadanay markii hore oo nabadeynteeda iyo maxaan ku irahdaa isku haybka deegaanka laisku hayay haddana waan ku jirnaa xoogaa shalay arrintaas oo xalay xilli dambe soo gaadhay oo dabka ayuu maamulku aada ugu mashquulsanaa haddana diyaar bay u yihiin inay ka qayb qaataan wayna wayna maxaan ku irahdaa ku maqan yihiin arrintaas waxaana rabnaa inaan baaq nabadeedno aan u dirno oon iraano beelahaas halkaa ku diriray dagaalka maantay maxaan ku irahdaa xilliga soomaaliya uu maanta soo gaadhay dagaalkan waxa weeyaan maanta in xorriyaddii soomaaliya loo dabaaldego dad walaalana ay ku dhintaan maxaan ku irahdaa berkado iyo waxaasna ma fiicna marka waxaan leenahay labada beelood oo meesha ku dagaalamayo joojiya dagaalka waxaan ugu baaqayaa dhulsamareeb iyo cadaada inay si toosa ay uga qayb qaataan nabadaynta dadka walaalaha ah dagaalkana waa in la joojiya oo si shuruud la-aana lagu joojiyaa waxaan sidoo kale rabnaa inaan meeshan tacsi aan uga dirno wasiirkii hore shaqada iyo shaqaalaha oo ku geeriyooday nabadeyntii shalay oo uu ku dhex jiray labada beelood oo halkaasuu naftiisi ku waayay isagana waan uga tacsiyeynaynaa ehelkiisii waxaan leenahay innaa lilahi wa innaa ilahi raajicuun
dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay ku baxeen daminta xiisad ka taagnayd qalanqale iyo xanan buure taasi oo lagu guulaystay in xilligaa la damiyo ha yeeshee isku dhacyada ayaa mar kale ka dhex oogmay dhinacyadii halkaa wada deganaa kuwa oo xiisadoodu ay salka ku haysa lahaanshaha dhul iyo baraaga ku yaala deegaanada ay colaadu ka jirto cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo